xilli dad badan oo soomaaliyeed ay la diifaysan yihiin saameyntii dhaqaale ee mid ka mida abaarihii ugu xumaa ee taariikhda soomaaliya soo mara iyo xanuunkii covid nneteen ee ka horreeyey ayaa waxaa qoysas badan oo danyar ah ay la daalaadhacayaan sidii ay u heli lahaayeen cunto bishan barakaysan ee ramadaan waxaase jira dad qurbaha iyo gudaha soomaaliyaba ku nool oo bishan barakaysan gargaara dadka danyarta ah iyagoo sii mariya dhalinyaro samafalayaal ah oo iskood isu abaabula waryaha v o eda cabdicasiis barrow ayaa qaar ka mida dhallinyaradaasi la hadlay warbixintan ayuuna muqdisho ka soo diray soomaaliya bisha ramadaan waxaa laga soomayaa xilli maciishadu ay qaali tahay noloshana ay ku adag tahay kumanyaal dad ah kuwaasi oo aan awoodin inay iibsadaan raashin ku filan sidoo kale dadku waxay soomayaan xilli meelo ka mida waddanka ay ka jiraan colaado halka kuwa kalena aysan weli ka soo kaban duruufo isxigxigay oo ka dhashay isbeddelka cimilada oo saameyn xooggan oo xagga nolosha ah ku yeeshay magaalooyin badan oo ay ka mid tahay caasimadda muqdishona waxaa ku nool kumanyaal barakacayaal ah kuwaasi oo hadda u baahan gacan iyo garab afartii sane ee ugu dambaysay waxaa soomaaliya si xowli ah isu soo tarayay dhallinyarada u istaagaya samafalka ee ka shaqeeya gargaarka maxamed cali siyaad waxa uu hadda guddoomiye ka yahay hay-ad lagu magacaabo daryeel bulsho waxa uu ka waramayaa sida ramadaankan ay u gargaareen dadka nugul ee ku sugan magaalada muqdisho iyo meelo ka baxsan caasimadda oo ay gacantoodu gaartay waxaa lagu jiraa bisha barakeysan ee ramadaan waxaan gaarnay gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada buluberte halkaas ayaa waxaan ka qayb qaadanay ama gurmad ka filinay maadaama bil barakeysan lagu jiro halkaasna waxaan kusoo aragnay dadkii duruufaha ama dadkii nugul ee meeshaas dhibaato badan ka soo gaareen magaaladaasna waa magaalo go-doon oo runtii xaalad adag ku jiraan dadka ku noolna ee aada u saameeyeen biyihii biyihibaxay haddii ugu dambeeyey waxay ku waayeen naftooda waxay ku waayeen maalkooda waxay ku waayeen guryahooda hoogay ku noolaalayen dadkaasna markaan gaarsanno waxay u badnay dad waayeelaya dadkii maanta duruuftii ka muuqatay dadkaasaan ramadaankii dadkii loogu talgalay ee dadka aan noo idmaday inaan halkaas gaarsiino aan halkaasna kusoo qaybino iidle aadan maxamed waxa uu isagana guddoomiye ka yahay hay-ad maxalli ah oo lagu magacaabo kaalmo guud ahaan labadan hay-ad waxay xidhiiriyaan dadka soomaalida ah ee wax la baxaya iyo kuwa u baahan in la gacansiiyo iidle waxa uu v o eda u sheegay in inta lagu guda jiray ramadaankan ay gacan siiyeen lix boqol oo qoys isagoo intaa ku daray in weli dadka u baahan kaalmadu ay aada u badan yihiin xaqiiqatan annaga oo kaashanayno bilowgii bisha barakeysan ee ramadaan shacabka soomaaliyeed ee dali dibad joogo waxaan gurmad noocyo kala duwan ah gaarsiinay dadka danta yar ee walaalaheena soomaaliyeed kuwaas oo meelo kala duwan oo waddanka ku kala sugnaa gaar ahaan gobolka jubbada hoose xaqiiqatan waxaan gaarsiinay raashin dhammaystiran ilaa dad ku dhow lix boqol oo qoys oo ka mid ahaa dadka aan haysan waxay ku afuraan iyo waxay ku saxuurtaan alxamdulilah markaa raashin qaybintaas waxaan soo kale ka mid ahaa in dadka aan ku lamaanayna iyagana inaan gaarsiino biyaha ay cabayaan oo iyaguna ciriiri ku ahaa dhallinyaro badan oo caanka ah baraha bulshada sida facebook tiktok iyo youtube ayaa bisha ramadaan waxay bilaabeen tallaabo la bogaadiyey oo ah in ololo kaalmo loogu ururinayo oo lagu quudanayo dadka saboolka ah kusoo bandhigaya barahooda maxamed cali siyaad waxa uu mar kale sharaxayaa halka ay kaga timaado lacagta ay ku iibiyaan raashiinka ay kaalmo ahaan u bixiyaan yaa idinka gacan siiya marka dadkan raashiinkaad ku caawinaysaan qarashka xaggee idinkaga yimid cabdicasiis raashinkan aan gargaarka aan magaalada bulubert ku gaarnay waxa kaalinta weyn aga qayb qaatay waa bulsho soomaali gaar ahaan ganacsatada iyo dhalinyara naadiga jaamacadda ummadda ayaga markaas nala socda oo garab noo ahaa in aan dadkaas sadaqada aan gaarsiino iyadoo halkaasna laga bartana in dadkii iyo dadkii dhibanaha iyo dadka kale inaan isku xirno halkaasna wax ugu qaybino qiyaastii afar boqol oo kun oo barakacayaala ayaa ku nool magaalada muqdisho iyadoo ku dhowaad laba dhibic lix milyan oo ruuxna ay guud ahaan barakac ku yihiin dalka soomaaliya sida ay qortay qaramada midoobay waxaa sidoo kale jiray qoysas badan oo sabool ah kuwaasi oo aan haysan qarash bisha ramadaan ay raashiin ku iibsadaan kaalmada ay ka shaqaynayaan dhallinyaradan isxilqaantana ma aha kuwo si guud u wada dabooli kara baahiyaha hadda jira cabdilcasiis barrow v o a muqdisho